asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ah ee aan ku eegno wixii aynu lahayn hadday ahayd waano war weecin weerhsan iyo haddii eebba idmahayo waxtar xagga afka hooyo intaba ku saabsan waana xubinteennii haddii rabbi idmahayo aynu ku eegi jirnay qaybaha fara badan ee dadka isdhexgalkiisa wada socodkiisa isu keeniddiisa kala jeedka iyo isku soo dumidda ama isu dhoweynta iyo isu dulqaadashada waana xubinta murtada maanta aan dhihi karno hadba dhinacay ka soo goodo ayay inooga tahay waa bakayla galeen waana xubinta haddii eebba idmahayo celcelisa dadka waana ahaanna u celcelisa tala ahaanna u muujisa tabar ahaanna isku toosisa xubinteennan maantana idamkii eebe waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennaas qayb ka mid a kuwaasoo ah kuwo aan haddii eebba idmahayo basaasin ama boodhaysanin lana billaqaysanin cidina aynan ba'san karin waana sheekooyinkeennaas intaasoo howlood isu keena middan maantana haddii rabbi idmahayo waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkaas waxaa la yidhi nin baa waxa uu furay xaaskiisii nin ayaa waxa uu furay xaaskiisii hadda haddii wiilashan dhowr kaleho jooga iyo iyo gabdhahan bacda baalweynta iyo hadda jooga hadday isfuraan dee ciduna dhihi maysa maxaad isku furteen laakiin way kala tageen ubaa la dhihi waa la soo koobi dee adduun khafiifay baan joognaa wax walba aynu khafiif ka yeelnay laakiin waagii hore haddii nin gabarh furo waxaa la dhiraandhirin jiray sababta gabadha lagu furay waxaa la dhiraandhirin jiray sababta gabadhaas iyo ninkaa kala dirtay waxaa la dhiraandhirin jiray cilladdu meeshay ka imaatay iyada oo la ilaalinayo qoysnimada soomaalida iyo taranka awlaadda iyo isku xidh naanta xidhitinimada iyo iskaashiga waxaasoo dhan iyada oo la ilaalinayo oo la rabay inaan haddii eebba idmahay ayna jiixjiixmin ama aan fadqala la soo gelin ama aan boodfaruur ku dhicin ayaa la ilaalin jiray howlaha noocaasa marka nin baa gabadh furay hadduu ninkii gabadhii furay dee docdoocin baa imaanaysa waa la docdoociyo rag badan baa docdoociyey oo haddii rabbi idmahayo maxaad gabadha ku furtay iyo maxay sababsatay iyo ujeeddadu maxay ahayd iyo xaggee laga soo galay iyo adigu su-aalihii ayaa ku batay markaas iyadaa dee ninku inuu isfardaamiyo oo aa dadka dee wax qanciya u sheegtaay waa arrin daruuri ah oo ama waa arrin haddii ilaahay idmahayo muhiimadeeda leh oo aan ciduna inkiri karin kolkaasu wuxuu yidhi niman yahu gabadhu ma xumayn waxay ahayd gabadh reerkeeda ku filan waxay ahayd gabadh dulqaad badan waxay ahayd gabadh adigu gabadhii ammaan kala duldhacay waana sida laga rabo dadka eebba wax isugu daray ee laga yaabo inay lamaanayaal yihiin sababtoo ah lamaanuhu waa kuwa iyagu haddii eebba idmahayo dharka isu noqday marka inay dhib iska sheegaan ama ay ceeb isku dhuraan ama ay aflagaadooyin iyo howlo kale kala galaan hawshaasu howl loo baahan yahay ma ahan waana mid waayahan dambe aad moodid soomaalida inay ku soo badatay oo labadii kala tagtaba sheeko qurun ay isku qabsanhayaan ninkii marka adigu isku soo wada duuba waxaa la yidhi waar yaahe war gabadha maxaad ku furtay noo sheeg adigu ugu dambayn inuu arrintaas caddeeyo ayay huri weydey kolkaasuu yidhi nimay gabadha ceeb kale ma lahayn gabadh wanaagsan bay ahayd sidanay ahayd sidanay ahayd laakiin hal cilladaha jirtayo hee weligay waxaan waayey weel ay keentoo ka hadho weel ay keentoo ka hadho ayaan waayey ayuu yidhi taasoo macnaheedu yahay inay gabadhaasu ahayd gabadh nugul dabacsan raalliya ah ninkaa markay cuntada u keentana ay cuntada afka u gelin jirtay lana wadaagi jiray oo si wada jira loo wada quudan jiray ninkanna wuxuu ahaa nin qallafsan oo aan isla quudashada haweenkii rag wax isla cunaan ama af isugelinta waxaasoo dhan iyo macmacaanka qaboojinta iyo kalgacayl muujinta iyo naxariista qoyska intuba ay uga dareeyeen nin loo baahan yahayna ma ahan oo ragga maanta joogaayey ee maaragtay inay ninkii ku daydaan looma baahno wuxuu yidhi weel ay keentoo ka hadho ayaan waayey qodobkaa keliya ayuu islaantii ku furay aniga hanba nin weyn usoo reebiye inay meelaha iska fadhiisatay ahayd buu yidhi taasina waa mid ka mid ah dhacdooyinkii soomaalida ka dhex dhacay ee digniinta iyo waanada u ahaa dadka soomaaliyeed mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idhamka eebe waxaa la yidhi lo libaax aragtay ama lo libaax urisay laanima celiso lo libaax urisay laanima celiso